bsmi illaahi اraxmaani اraxiim alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wsala allahu wslama calaa nabiyina muxamadi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam ajmaciin amaa bacdu kelmadda inshaa allahu tacaala waxay ku saabsanaan doontaa sida walaalka uu u sheegay dowru اlculamaa fii qiyaadati اlumma ama fii binaa'i اlumma ilaahay subxaanahu watacaalaa isaga ayaa wax abuuray oo waxa uu doono ayuu abuuraa isaga ayaana makhluuqiisa doorto cidduu doono ayuu ka doortaa oo allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi warabbuka yakhluqu maa yashaau wayakhtaar rabbigaa wuxuu abuuraa wixii uu doono wayakhtaaru isaga ayaana doorto oo khalqigiisa waxa uu ka doortaa nooc risaalo oo u doorto oo inay ummadda ka gaarsiiyaan hadalkiisa oo u doorto waana ambiyada ilaahay subxaanahu watacaalaa siduu ilaahay ba yidhi allahu yastafii min almalaa'ikati rusula wa min annaas alla malaa'igta wuxuu ka doortaa rusul sida jibriil oo kale dadkuna rusul ayuu ka doortaa sida nebi moxamed sala allahu calayhi waalihi wasalam iyo rususha kale oo kale risaalada ilaahayna meeshuu doono ayuu yeelaa oo alla waxa uu leeyahay allahu aclamu xaysu yajcalu risaalatah ilaahay isaga ayaa ku aqoon badan meesha uu yeelayo risaaladiisa ambiyada ilaahayna nebigeenna ayuu u doortay in rususha uu khatimo ee isaga lagu gebagabeeyo nebi isaga ka dambeeyaana ma jiro waxaana alla subxaanahu watacaala ambiyada oo uu xil saaray waxyigiisa inay xifdiyaan oo ay yacnii u wuxuu alla u kafaalo qaaday in uu u xifdiyo waxyiga oo qalbigooda uu ku xifdiyo iyaguna ay gaarsiiyaan sidii alla subxaanahu watacaala uu kusoo gaarsiiyey oo kale ay u gaarsiiyaan muhimmaddaas nebigeenna maadaama nebi ka dambeeya uunan jirin waxaa xambaaray oo qaaday si ay diinta usii socoto culimmada ayaa xambaareen oo alla subxaanahu watacaala uu dhaxal siiyey wixii ambiyada alla subxaanahu watacaala cilmigii ambiyada uu siiyey culummadana de saxaabada ayaa ugu horeyso oo nebigeenna dadka cilmiga ka xambaaray ee ka qaaday asxaabtiisaa ugu waaweyneyd asxaabtiina diintii siday ahayd ayay usoo gaarsiiyeen ummadeenna oo ummadda ay u gaarsiiyeen dadka culimadana marka waxaan ogaanaynaa inuu ilaahay iyaguna uu doortay ee uu u doortay muhimaddaas iyada ah xadiidkii saxiixeynka ku sugnaa min xadiidi mucaawiya radia allahu canhu waxa uu ahaa nabiga sala allahu alayh waali wasalam inuu yidhi man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin qofkii ilaahay khayr ou la doono diinta ayuu fahamsiiyaa innamaa ana qaasimun wallahu lmuctii anigu waxaan ahay mid wax qaybinayo oo wixii alla ii soo dhiibay ee cilmiga xikmada ayaan dadka ku dhex faafinayaa allana waa midka xaqiiqa ahaan dabcan wax u siiyo oo cidduu isaga doono ayuu siiyaa cilmigaa nebiga laga dhexlay sala allahu calayh waali wasalam walaa tasaalu taa'ifatu min ummatii daahiriina cala alxaqi laa yaduruhum man khaalafahum walaa man khadalahum xataa ya'tiya amru llah ummaddan daa'ifa ama koox ka mida inay yihiin kuwo loo gargaarayana ka zuuli maayaan in laga helo daa'ifo loo gargaarayo oo uunan dadka iyaga garabkooda ka baxo ama khilaafaa aynan wax dhibi aynan dhibaynin kuwaasna sida ay culimada intooda badanba ay ku macneeyeen sida yaziid ibnu haaruun iyo imaam axmed iyo alimaamu albukhaari iyo cali ibnu lmadini iyo hum ahlulcilmi ayay yidhaahdeen waa dadka ilaahay diintiisa uu fahamsiiyey marka xadiidka mafhuumkiisa waxaa laga qaadanayaa man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin qofkii ilaahay khayr ounan la doonin diintiisa inuunan fahamsiineynin iyo xadiidkii xasanka ahaa ee abu daawuud iyo tirmidi ay warinayeen min xadiidi abi darda ee nabiga sala allahu calayh waali wasalam uu yidhi ina alculamaaa warahatu lanbiyaa culimada waa dadkii ambiyada ilaahay dhaxlay oo cilmigii bay ka dhaxleen wa ina alambiyaaa lam yuwarisuu diinaaran walaa dirhama ambiyada ilaahay ma dhaxal siinin dadka dirham iyo diinaar inamaa warahuu lcilma ee cilmi ayay dadka dhaxal siiyeen faman akhadahu akhada bixadin waafir qofkii cilmigaa qaato dheef dhammaystiran buu qaatay muhimadda marka culimadu waxay noqonaysaa muhimatu alambiyaa ambiyada sida ay waxay uga gaarsiinayeen xagga alle ayay culimmaduna dadka uga ayaa alle xaggiisa ay uga gaarsiiyaan waxyigiisa sida la ogsoon yahayna xaajada iyo baahida loo qabo ambiyada aad iyo aad ayay u taabanaysaa dadka oo dhan waana baahida cuntada iyo cabidda baahi ka badan ayay u qabaan dadku inay ambiyo hagto inay helaan sacaadada qofkana waxay ku xiran tahay laba shay oo alimaam ibnulqayim raximahullahna uu uga dhigay asal kitaabkiisa miftaaxu daari sacaadah la yidhaahdo waxa ay tahay cilmi wax tuso oo uu ku kala garto hanuunka iyo baadida iyo dhinaca kale iraado isagii inay ku jirto awood iyo quwo rabitaan waxaan inuu u dhaqaaqa uu rabo oo marka waxuuna ku cabiraa ibnulqayim laba kelmadood insaanka sacaadadiisa waxay ku xiran tahay ilaa cilmin yubasiruhu cilmi wax tuso iyo wa ilaa himmatin turaqiihi iyo himmad kor u qaado inuu qofka yacni himmad iyo iraado adag uu leeyahay inuu waxaan qabto iyo in waxa uu qabanayaa inay saxsan yihiin inuu iska ogaado cilmi tuso ayuu u baahan yahay ambiyada ilaahayna labadaas ayaa aada loogu ammaanay oo ilaahay waa ka dhahaya wadkur cibaadana ibraahiima wa isxaaqa wa yacquuba ulil aydi waalabsaar nebiguna uu yacni ilaahay in la weydiistaa u amrayba allahuma inii as'aluka athabaata fi lamri waalcaziimata cala rushdi ilaa aakhiriha axaadiidtaas oo kale ee nebiga uu ku ishaaray ambiyada ilaahayna dad karti leh iyo dad cilmi leh indheergarada oo waxay wax ku arkaan leh hanuunka awood u lahoo yacni ku dhaqankiisana ilaahay karti u siiyey inay yihiin ayuu ku ayaa uu ku sheegay khalqiga dadka ugu naseexaynta badan ilaahay abuuray waa ambiyada ilaahay oo ambiyada ilaahay inta dadka u khayr miirto oo daacadnimo ula taliso ambiyadaa ugu weyn baahi badan baana loo qabaa oo allah subxaanahu watacaala ambiyada markuu ka sheekeynayey nabiyullaahi nuux oo kale waxa uu yidhi wa ansaxu lakum waa idiin khayr miirayaa buu dadkiisa ku yidhi nabiyullaahi huudna sidoo kale wa ana lakum naasixun amiin ayuu yidhi nebiguna sala allahu calayh waali wasalama asxaabtiisiibauba wuxuu kula mubaayacoon jiray sida jariir uu werinayo wanusxi likulli muslim muslim kasta inay daacadnimo ula taliyaan asxaabta waa culimadii nebiga diinka ka xambaartay iyagana nebigu wuxuu kula sii teliyey inay dadka u khayr miiraan oo ay wanaag iyo yacni daacadnimo ay ula taliyaan diinka oo dhanna nebiga naseexadu kusoo koobo addiinu nasiixa ayuu yidhi marka nasiixaduna dhinac walbay taabanaysaa marka dowrka culummada maadaama la amray nebigu uu yacni amray guud ahaannaba laysu amray nasiixadaas ambiyada ilaahayna ay dadka naasixiin u ahaayeen ambiyada marka nusxigooda dhinac walbuu taabanayaa marka aakhirada qofka ayuu taabanayaa diinta qofka ayaan ayay diin ahaan ayay u khayr miireen dadka adduunyadooda waxa u fiican bay u sheegeen waxa u xun bay kala taliyeen dhinac walbo oo majaalaadka ama dhinacyada nolosha ayay naseexadu taabanaysaa sidaa darteed dowrka culimmaduna nusxigaa un weeyaan nacam asxaabtii rasuulkana aaday ugu dadaali jireen hadday noqon lahayd markay marka ay suuqa joogaan oo ay beeciyo ku jiraan hadday noqon lahayd marka ay qof madaxa la talinayaan haddii ay noqon lahayd shacabka marka ay wax u sheegayaan kulligood nusxigaa ayay ku socdeen imaamu albukhaari wuxuu werinaa min xadiidi jariir radia allahu canhu jariir ayaa waxau yidhi taabiciga ka warinaya wuxuu yidhi anahu qaala yowman anahu qaala yowma maata almuirat yowma maata almugiiratu bnu shucba maalinkii uu mugiiro dhintay ayaa waxa uu yidhi jariir ibni cabdillaahi albajali baa istaagay faxamida allaha wa athnaa calayhi alla ayuu ammaanay u mahadceliyey wa qaala wuxuu yidhi markaa calaykum biitiqaa'i illaahi waxdahu laa shariika lah war alla cabsidiisa ogaada oo waxaad ku dadaashaan cabsida alle keliga laga cabsado waalwaqaari wasakiinah iyo yacnii xasilooni iyo deganaan xataa ya'tiyakum amiirun ilaa uu amiir idinkaga imaanayo fa inamaa ya'tiikum al'aan hadduu idiin imaanayaa huma qaala istacfuu liamiirikum markaasuu wuxuu yidhi amiirkiina cafis yacnii u dalba oo ilaahay cafis u weydiiya fa inahu kaana yuxibu alcafwa amiirku waa mugiira cafiska ayuu jeclaan jiray markaasuu wuxuu yidhi amaa bacdu fa inii ataytu nabiya sala allahu calayh waali wasalam nebigaan u imid buu yidhi markaasaan waxaan ku idhi qultu ubaayicuka yaa rasuula allah cala alislaam islaamkan kugula mubaayacoonayo ee markaasuu fa sharata calaya wuxuu shardi igaga dhigay wannusxi likulli muslim buu yidhi saasaan kula mubaayacooday fa baayactuhu calaa haadaa kanaan kula mubaayacooday buu yidhi wa rabbi hada almasjid masjidkan rabbigiisaan ku dhaaranayaayo innii lanaasixun lakum war aniga khayr waa idiin khayr miirayaayo waa idinla talinayaa huma istakfara wanazala yacnii marka shuraaxda xadiidka waxay leeyihiin naseexadan waxuu waqtigaas u sheegaa waxa ay tahay marka ay umaradu isbedelayaan ama mid mid ama uu yacni kii horeo kale ou dhinto dadkiina amiir markaas diyaar u ah uunan jirin de waxaa laga cabsanaa umuuruhu idiraabaad iyo yacni inay isku yacni isdhaqdhaqaaq iyo dhibaatooyin iyo yacni nidaam xumo iyaa laga cabsadaa si aynan taa ugu dhicin buu uga naseexeynayaa uga talinayaa ula talinayaa jariir bn cabdillaahi albajali radia allahu canhu marka asxaabtuna saasay u qaateen waanadii nebiga calayhi salaatu wassalaam ilaahayna subxaanahu watacaala guud ahaan culimada waa fadilay oo dadka intooda kale waa ka fadilay wejiyaal fara badan ayuuna ku fadilay oo minha waxaa ka mid a ilaahay inuu markhaati geliyey ambiyada wax waxaan ujeedaa ahlu cilmiga wax laga markhaati noqdo wax ugu weyn oo waxa uu yidhi allah subxaanahu watacaala shahida allahu annahu laa ilaha ilaa hu waalmalaa'ikatu wa ululcilmi qaa'iman bilqisti laa ilaaha ila allahu oo dhulka yacirka waxa loo abuuray ah ayuu alla wuxuu u markhaati gashtay waxdaaniyadiisa malaa'igta iyo ahlu cilmiga marka ahlu cilmiga sharaf baa ugu sugan dadka kale ay dheer yihiin waxaa ka mid a wujuuhda ahlu cilmiga lagu fadilay inuu alla ka dhigay dadka inay ka sarreeyaan kale oo aan cilmiga lahayn oo allah subxaanahu watacaala waxa uu yidhi qul hal yastawi aladiina yaclamuun waaladiina laa yaclamuun inamaa yatadakaru ulu lalbaab waxaad tidhaahdaa hal yastawi aladiina yaclamuun yacni ma eka dadka wax og ee cilmiga leh ee alla garanaya iyo kuwa aan garanaynin ma sinna wuxuu alla subxaanahu watacaala culimada keliya oo ku koobay inay yihiin dadka dhabnimo ilaahay uga cabsado oo waxa uu yidhi inamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa waxaa ilaahay ka cabsada cabsida dhabta ah addoommadiisa kuwooda cilmiga leh alla garanayaan ibnu cabaas wuxuu ku fasiray aladiina yaclamuuna ana allaha calaa kulli shayin qadiir kuwa yaqaano ilaahay in wax kasta uu awoodo kuwa og marka waxaa ulajeedku un waxa uu yahay dadka ilaahay magacyadiisa iyo tilmaamihiisa ku yaqaano ee uga cabsado kuwaasa xaqal khashya ka cabsanayaan maxaa yeeley ruuxu axadka uu ka cabsanayo haddii uunan aqoonin maba ka cabsan karaba dhinaca kale ilaahay subxaanahu watacaala ahlu cilmiga wuxuu ka dhigay waxyigii ayuu ku aaminay oo ambiyadii kuwa dhexlaa laga dhigay xadiidkii horean soo marnay alculamaau warathatu alambiyaa culimada waa dadka ambiyada dhexlay buu yidhi nabiga sala allahu aleyh waali wasalam waxaa ka mid a allah subxaanahu watacaala dadka ayuu wuxuu amray inay u laabtaan iyaga oo waxa uu yidhi fas'aluu ahla adikri in kuntum laa taclamuun wou amray allah subxaanahu watacaala inay dadku u laabtaan dadka ahlu cilmiga ah ee khaasatan yacni umuuraha ku saabsan amniga iyo khowfka oo waxa uu yidhi waidaa jaa'ahum amrun min alamni aw alkhawfi adaacuu bih wlow radduuhu ilى اrasuuli wailى uli اlأmri minhm lacalimahu اladina yastanbituunahu minhm sidaa buu ilaahay subxaanahu watacaala uu yidhi waxaa ka mida nebiga calayhi salaatu wasalaam cilmiga ayuu wax ku kala hormarin jiray wax ku kala hormarinta rasuulka cilmigay ku dhisnayd oo xadiidkii muslim uu warinayay min xadiidi abi mascuudin اlbadri waxa uu nebigu salى اllahu aleyh wali wasalam yidhi yaumu اlqowma aqra'uhm likitaab اllah dadka waxaa u imaam noqonaya kan ugu qur-aan akhris badan ayaa u noqonayo fain kaanuu fi lqiraa'ati hadday yihiin yacni qiraa'ada sawaa'an kuwa ku siman fa aclamuuhum bisunna sunnada midka ugu aqoonta badan ee ugu axaadiid yaqaano axaadiidta rasuulka caleyhi salaatu wassalaam fain kaanuu fi sunnati sawaa'an sunnada hadday ku sinnaadaanna fa aqdamuuhum hijratan kii ugu soo hijro horreeyey sidaasaa marka nebigu calayhi salaatu wassalaam muhimaadka iyo shaqooyinka iyo yacni dadka horumarintiisu keliya wuxuu ku saleyn jiray cilmiga sharciga ah siday ugu kala aqoon badan yihiin maxaa yeelay dowrka xaqiiqada ah ee saxa ah ee ummaddu ay ku badbaadayso iyaga unbaa gudan karo sidaa darteed baa markii uxud dadku laba laba iyo saddex saddex ayuu godka u gelinaya rasuulka sala allahu calayh waali wasalam markaasuu wuxuu ku hormarin jiray kan ugu waa weydiin jiray oo wuxuu dhahayay ayuhum akharu akhdan lilqur'aan yaa ugu qur-aan qaadasho badnaa oo ugu aqoon badnaa ugu camalfal badnaa xagga qur-aanka haddii loo ishaaro kaas ayuu ku hormarin jiray saxaabadiisuna markii dambe sidaa unbay qaadeen waddadaas oo cumar bnulkhadaab radia allahu canhu waa tii ninkii marka uu arkay caamilka uga ahaa maka ee uu yidhi meesha cusfaan la yihaa ayuu ku arkay markaasuu wuxuu yidhi yaa uga soo tagtay dadkii waxa uu yidhi waxaan uga soo tegay nin aan anagu xoreynay oo addoon ahaan jiro la xoreeyey markaasuu wuxuu yidhi dadka miyaad mawlo uga soo tagtay markaasuu wuxuu yidhi yaa amiira almu'miniin inahu qad qara'a alqur'aana wa carafa alfaraa'id amiiru lmu'miniin oo qur-aankiibuu akhriyey curfiga salafka marka qofkaas qur-aankiibuu akhriyey waxay ahayd akhris keliya ma ahayn nacam qur-aankii cilmi buu u lahaa oo yacnii intuu akhriyey ayuu macaanidiisii fahmay oo yacnii kala ou yacnii qur-aankiibuu aada u fahmay sidaasay ahayd maxaa yeeley abuu cabdiraxmaan isulami waata uu dhahaayo dadkii annaga aan qur-aanka ka qaadanay ee cuhmaan ibnu cafaan iyo raggii la midka ahaa waxay nagu yidhaahdeen buu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam toban aayadood baan ku akhrin jirnay markaas ma aanan ka gudbi jirin ilaa aan xafidno cilmigeeda yacni waxa ku dhex jiro cilmi a baranno wahaakada marka qur-aankii waxay xifdinayeen ayagoo macaanidiisiina fahmayo marka ninkaani qur-aanku akhriyey waxay ka dhigan tahay qur-aankiibuu si dhaba ufahamayuu u fahamsan yahay wa carafa alfaraa'id faraa-idkana waa gartay macnuhu waxay tahay dadka yacni isqabsado ee yacni qadaha u baahan ninkan wax kala bixintana waa yaqaanaa weeyaanoo fiqhigiina waa garanayaa nin oo wax ka fahamsan weeyaan markaasuu wuxuu ku yidhi amaa id qulta daalika haddaad sidaa tiri anigu nebiga waxaan ka maqlay buu yidhi sala allahu calayh waali wasalam isagoo dhahayo ina allaha yarfacu bi hada alkitaabi aqwaama wa yadacu bihi aakhariin ilaahay kitaabkan dad ayuu ku koryeelayaa kuwo kalena waa ku dejinayaayo hoos ayuu ugu dhigayaa marka ninkan marka addoonnimadii hore uu soo maray dhib ma laha hadduuba sidaa wax u garanayo nacam waa in isaga wax loo dhiiba marka ee dad aan wax garanaynin saxaabadu inaynan waxba u dhiibi jirin ayaad garanaysaa marka ood fahmaysaa mabxadka marka culimadooda fadligooda aada iyo aada u fara badan yahay ibnu cabdilbarna jaamicu bayaani alcilmi wa fadlihi wuu uga hadlay culimada fadliga ay leeyihiin mabxadka labaad intaa markaan uga gudubna taas waxa uu noqonayaa ee kan ku-xigaayo yey yihiin culimada marka hore nacam culimada dowrka ummadda ku leh ee yacni umuuraha in loo celiyaa ay tahay man hum yey yihiin iyagu marka awalan culimadu waxaa weeyaan sida nebiguba uu sheegay alculamaau warahatu alambiyaa yaa waayo culimmada wuxuu yidhi nebigu sala allahu calayh waali wasalam culimadu waa dadkii ambiyada dhaxlay markaasu wuxuu ku daray ambiyada waxa laga dhaxlay lacag inaysan ahayne ay tahay cilmi idan ninkii cilmigii ambiyada dhaxlay ee yacnii ambiyada wixii laga soo gaaray ka dhaxlay ee yaqaano waxa weeyaan waa culimo ambiyada ilaahay subxaanahu watacaala cilmi bay dadka dhaxal siiyeen marka ninka caalimka noqonaya waa ninka marka cilmiga risaalada yaqaano cilmiga risaalada yaqaano amaa hadduu naftiisa ku daaliyo culuum kale ama culuumtaas ha noqoto culuum yacnii risaalada cilmu risaala aalo u ah ha noqoto amaba ha noqoto culuum aan bannaanayn barashadeeduba yacni qofka shaki iyo shubha iyo ku ridayso cilmulkalaamka iyo falsafada iyo waxa lamidkaa ha noqoto waxaa weeyaan hadduu naftiisa ku daaliyo intaas ee cilmigii risaalada uunan aqoon u lahayn maalan culuumtii aaladuu ku dadaalay luqadii carabiga ayuu meel iska dhigay laakiin wax xadiida ma yaqaano culimo ma la dhihi karo maxaa yeele warahatul ambiyaa ma haysto ambiyada ilaahay subxaanahu watacaala waxa yacni waxaa laga dhaxlay waa cilmigoodii ayagu ay ku hadleen oy ummaddu ku badbaadiyeen weeyaan cilmiga aalada ma xuma laakiin waa inaad u ogaato inaad ku barato si aa ugaga faa'iidaysato ku fahamto cilmiga risaalada marka nin aan cilmi risaale agtiisa ounan oolin cilmu risaala almuxamadiya agtiisa qofka aan oolin culimo ma ahan mana ku tirsana culimada caalimku waa midka garanayo qur-aanka wujuuhdiisa qur-aanka wujuuhdiisa macaanida qur-aanka iyo wujuuhda ay kala leedahay qofka yaqaano qur-aanka aqoon u leh weeyaan yacni qofka caalimka ah abudardaa raximahullah radia allahu canhu waxa uu yidhi lan tafqaha kula alfiqhi xataa taraa lilqur'aani wujuuhan kahiira fiqhi dhammaantiis mama garanaysid oo ma fahmaysid diinka ilaa aad qur-aanka aragtid wujuuh fara badan aa u aragtid ilaa aada qur-aanka wujuuh fara badan aa uga aragtid ayuub ibn abi tamiimata sikhtiyaani ayaa fasiray oo waxa uu yidhi an yaraa lahu wujuuhan waxa ay tahay yahaabu liqdaama calayhi inuu qur-aanka ku dhiirado ayuu ka baqayaa oo qofku markuu garanayo wujuuh fara badan waxaan inay leeyihiin ma ku dhiiranayo qur-aankii isaga orod ma aha nacam yacnii qofka cilmiga wuxuu khowf iyo khashiyow geliyaa qofka aan cilmiga lahaynna iqdaam tiro badan iyo isku tuur tiro badan yaa ka yimaada marka ayuub macnahaasuu ku macneeyey ayb jaamicu bayaan alcilmi wafadlihi ayuu ku wariyey ibnu alxaafid ibnu cabdilbar raximahu llah juska labaad sideed boqol iyo saddex iyo toban aharka raqamkiisa uu yahay kun shan boqol iyo lix iyo toban weeyaan tafsiirka ayuubna meelaha ka dambeeya un weeyaan caalimku waa qofka garanayo ama yaqaano ikhtilaafu asaxaaba iyo aqwaalu asaxaaba fi lmasaa'il lianna cilmigu waa qaala allahu qaala rasuuluhu allaa yiri rasuulkaa yiri iyo fahamkii saxaabada nacam iyo fahamkii saxaabada waxa kaleo dhan waa aalaad weeyaan oo loo adeegsa lagu gaarayo taa un nacam qofka haddaanu aqoonin aqwaalu saxaaba aqoon uunan u lahayn caalim ma aha nacam oo sidaa marka saciid ibnu abi caruuba raximahullah ayaa isaguna waxa uu yidhi man lam yasmac ilikhtilaafa qofkan ikhtilaafka yacni saxaabada masaa-isha say ugu kala tageen iyo sida aqwaashooda iyo aan maqal falaa tacuduuhu caaliman caalim ha ku tirinina buu yidhi lagu tirin maayo marka caalim ayb caalimku waa midka sidoo kale imaam malik raximahullah waxa uu yidhi laa tajuuzu alfatwa ila liman calima makhtalafa annaasu fiihi fatwada uma bannaana ilaa qof yaqaano dadku waxa ay isku khilaafeen qiila lahu markaas waxaa lagu yidhi ikhtilaafa ahli ra'yi ma waxaa u jeedaa dadka ahlu ra'yiga khilaafkooda markaasuu yidhi qaala laa maya ikhtilaafu asxaabi muxamedin sala allahu alayh waali wasalam nebi moxamed asxaabtiisa ikhtilaafkooda iyo aqwaashoodaan ujeedaa buu yidhi wa cilma annaasiki waalmansuukh min alqur'aani wa min xadiidi rasuuli illahi sal ly slam iyo cilmiga loo yaqaan annaasikh waalmansuukh qur-aanka iyo sunnada waxaana o dhan kutub baa laga alifay qofka aan marka naasikh iyo mansuukh aqoonin owjuhu naskhi aan aqoonin duruqda oo ku yimaado aan aqoon u lahayn waxaa weeyaan caalim ma aha isaguna nacam caalim ma aha khulaasadu waxa ay tahay marka caalimku waa midka aathaarta xifdisan yacni fahamsan weeyaan sidoo kale ibnu maajishuun raximahullah waxa uu yidhi culamadii salafka ka mid ahaa kaanuu yaquuluuna laa yakunu imaaman fi lfiqhi man lam yakun imaaman fi lqur'aani waalaathaar fiqiga imaam kuma noqdo qof aan aathaarta iyo qur-aanka imaam ku ahayn maxaa yeele fiqiga xaggee laga soo qaadaya qur-aanka iyo sunnada laga soo qaadaya walaa yakunu imaaman fi l aathaari aathaartana imaam kuma noqdo qofka aathaarta waxaa le laga soo guuriyey iyo dhan baa halkan macnaheedu xadiidkii iyo waxaasoo dhan baa soo gelaya aqwaalu saxaaba kulli walaa yakunu imaaman fi l aathaari man lam yakun imaaman fi lfiqhi fiqiga qofaan imaam ku ahayn nacam ayb caalimku waa midka aan masaa-isha shaadka keliya un raacraacin masaa-isha shawaadda ah qofka yani midka aan raacraacin weeyaan ibnu mahdi cabdiraxmaan ibnu mahdi shuyuukhu shuyuukhi lbukhaari ah waxa uu leeyahay laa yakunu imaaman fi lcilmi man akhada bishaadi min alcilmi cilmiga imaam kuma noqdo qofka qaato masaa-isha shaadka cilmiga ku ana ayb caalimku waa qofka sawaabkiisa iyo yacni iyo ayb caalimku waa qofka yani kan sawaabkiisa iyo khadi'iisu ou badan yahay sawaabkiisu caalimku macsuum ma aha nacam waa gefayaa laakiin gefkiisa iyo sawaabkiisa sawaabkiisaa badan sawaabkiisa iyo toosnaantiisa ayaa badan qofka gefkiisu badan yahayna oo sawaabkiisu yar yahayna waa jaahil nacam ayb oo ibnu cabdilbar raximahullah bacdu ahlilcilmiba wuxuu kasoo guuriyey wuxuu kasoo guuriyey laa yaslamu alcaalima min alkhata caalimku gef kama nabad galo faman akhطa'a qaliila wa asaaba kahiira fahuwa caalimun ninkii wax yar gafo wax badanna asiibo caalim weeyaan waman asaaba qaliila wa akhطa'a kahiira fahuwa aljaahilu yacni qofkii in yar yacni sawaab wax saxo inta badanna gef un ku jiro waa jaahil buu yidhi midkaas aathaartan oo dhan ibnu cabdilbar ayaad ka eegeysaa jaamicu bayaani alcilmi wa fadlihi baabka ou ku ou ugu magac daray baabun man yastaxiqu an yusamaa caaliman aw faqihan saas oo kale an yusamaa faqihan aw caaliman xaqiiqatan laa majaazan waman yajuuzu lahu lfutya cinda alculamaa halkaas ku sheegay nacam aahaartan tirada badan intaan oo dhan marka waxaa nooga soo baxayo weli yacni culimada yaan wadnaaye culimadu waa dadka ahlu khashyada ah qofka haddaanu cilmigiis ku dhowrsanin ahlu khashya uunan ku ahayn culimada rabbaaniyiinta lagu tirin maayo oo allah subxaanahu watacaala baa wuxuu yidhi innamaa yaksha allaha min cibaadihi alculamaa alimaamu dahabi fi siyar juska toddobaad boqol konton iyo labo ilaa boqol konton iyo saddex hishaam ibnu abi cabdillahi dastuwaa-i markuu u tarjamayo waxa uu yidhi wa inama alcaalimu man yaksha allaha tacaala caalim waa qofka alla ka cabsado markaasuu wuxuu tilmaamay dadku say cilmiga markay qaateen kala noqdeen waxaa ka mida buu yidhi dadka wa qowmun naalu lcilma dad baa cilmiga gaaray wa waluu bihi lmanaasiba manaasib bay ku qabteen jagooyinay ku qabteen cilmigii cilmi bay lahaayeen jagooyin bay cilmigoodii ku qabteen ama qaadi ha noqdaan qaadi inay noqdeen ama yacni fadwaha loo xil saaro ama masjid imaamha uga noqdeen qoom baa marka waxa uu yidhi manaasib bay ku cilmigii bay gaareen manaasib bay ku tawaliyeen fadalamuu markaasay dulmi sameeyeen wa tarakuu taqayuda bilcilmi markaasay waxay ka tageen inay cilmiga isku xiraan oo yacni cilmigu uu hago ayay ka tageen warakibu lkabaa'ira waalfawaaxish dunuub xunxun iyo dunuub waaweyn bay koreen fatabban lahum famaa haaulaa'i biculamaa waxa uu yidhi kuwaas halaag baa usugnaaday culimo ma ahan buu yidhi nacam marka ninka inta wax bartay bartay bartay inta meel mufti looga dhigay waxuu raba iska samaynayo oo laaluush qaadanayo oo qadihii ummadda yacni uga cayaarayo iyo kaasoo kale cilmi kasta hala ahaado aathaarta ha xifdisnaado fil xaqiiqa caalim dhaba ma aha nacam ayb culimada waa dadka yacni dadka waxaa la dhihi karaa culimada dadka qudrada u leh inay shareecada difaacaan oo ku difaacaan xifdigooda iyo istimbaadkooda nacam qof aan waxba xifdisnayn ama aan yacni aan wax istimbaadi karin waa caama culimo ma ahan nacam maxaa yeelay alimaam khatiib albaqdaadi axmed ibnu cali bni thaabit sharaf asxaabi alxadiid wuxuu kusoo saaray iyo ibnu cabdilbarna tamhiidka uu kusoo saaray can ariiqi jamcin min asaxaaba duruq fara badan ibnu mascuud iyo usaamo iyo ay ka mid yihiin nebigu sala allahu alayh wali wasalam inuu yidhi markuu culummada ee ka hadlaayey yaxmilu hada alcilma min kuli khalafin cuduuluhu yanfuuna canhu taxriifa alghaaliin waintixaala almubtiliin wa ta'wiila aljaahiliin cilmiga waxaa xambaaro qolo kastoo yacni gadaal ka timaado dambe kuwooda cadliga ku sifaysan kuwooda cadaaladda ku sifaysan baa xambaaro oo qaado cilmiga muhimadoodu maxay tahay yanfuuna canhu taxriifa alghaaliin dadka ahlu quluwiga ah taxriifka iyo bedelaadda ay ku samaynayaan ayay joojinayaan nacam waintixaala almubdiliin dadka mubdiliinta ah ziyaadada ay ku samaynayaan ay wax ku darayaan waxyiga yay yacnii ayay ka hortegayaan wa ta'wiila aljaahiliin iyo dadka jaahiliinta tafsiirkooda qalloocan marka waxaa laysku daray xadiidkan alriwaayatu waddiraayatu nacam waa dad riwaayadiina xifdisan bixaysu haddii lagu ziyaadiyo kelima ama xadiid waa qabanayaan markiiba nacam ficlan yacni ummaddan sadrigeedii hore ilaahay diinka wuxuu ku xifdiyey rag culamo ah nacam maxamed ibnu saciid almasluub markii la dilaayey ee ninkii khaliifka ah uu dilaayey ayaa nin sandaqa markaa lagu tuhmayey buu ahaa waxa uu yidhi axaadiidtiina waxaan kusoo waxaan ku daray oon abuurtay buu yidhi inii wadactu fi diinikum arbacata aalaafi xadiidin afar kun oo xadiid uxallilu alxaraama yani wa uxarimu alxalaal oo yacni aan ku xalaaleynayo xaaraanta xaaraanta xaaraamtii aan ku xalaaleynayo xalaashiina aan ku xarimayo marka haddaad dishaan diinkiinay ka go-an tahay un ano mar horaan fasaadiyey buu yidhi diinkiinii markaasuu wuxuu yidhi khaliifadii adiga waa lagu dilayaa buu yidhi amaa haa haadaa yaciishu lahaa aljahaabidatu yacni waxaana aad sheegayso culumaa u noolaad doontuu yidhi nacam markaasay kala firdhinayaan nacam wa ficlan marka cabdiraxmaan ibnu mahdi iyo cabdullahi ibnu mubaarak almarwasi iyo a'imat alxadiid baa ka saaray waxaas qashinka ah hadalkii nabiga caleyhi salaatu wasalaam culimadu marka waa dad qudro uleh taas waayo qofkuna uma suurogeli karto taas ilaa xaafid inuu yahay nacam qof aan qur-aanka xafidsanayn hadda maxaa yacni iska dhaaf axaadiidta inuu yacni ziyaado ka soo saare qur-aankiiba ma yaqaanaba waxaa laga yaana kitaabka uunan ka akri karin haddana yacni isagu inuu culimmadii kala doordoorto uu yidhaha kaasna waa culuma kaasna culimo ma aha waxyaabahaasaa lagu ibtilaysan yahay waqtigan nacam ayb isagiibaa waxa uu yahay yacni maka qur-aankiiba uunan ka akrin karin kitaabka nacam ayb wuxuu yidhi marka xadiidkaas marka yani waxaa weeyaan dadka riwaayadii diraayadii marka waa lagu sheego wa ta'wiil aljaahiliin dadka jaahiliinta tafsiirka qalloocan ay ku fasirayaanna waa ka joojinayaan nacam oo dad marka diraaye iyo faham diinta ule weeyaan ayb labadaasaana dabcan cilmigu waa riwaaya iyo diraayada alimaam ibnu lqayim raximahullah culimada laba sinfi buu ka dhigay isagu dad ahlu riwaaye oo ahlu xifdi ah iyo wuxuu ka dhigay dad ahlu diraaye ah oo fataawada ay ku dul wareegto nacam iyou ka dhigay yacni dad ilaahay riwaayada iyo diraayadii isugu daray iyo dad axaadiid iyo dad axaadiidtii markaa iyagu waxaa weeyaan xifdisan ayuu iskugu daray iclaamu lmuwaqiciinka juska koowaad meelaha ugu horeeyo muqadamadaba marka waxyar laga soo baxo iyou kaga hadlayaa nacam ayb taana intaa marka waxaa weeyaan tacaariiftaasoo dhan caalimka iska leh wax yacni qarsoon ma ahan waa tacaariif culammadu ay tilmaamaan kutubtiina ku taallo qofka marka waxaa weeyaan amaa culuma maxaa lagu garanayaa marka nacam culimadii garanay yacni tacriifkooda maxaa lagu aqoonsadaa laakiin waxyaabaha lagu aqoonsado isma qarinayo ninka caalimka ah nacam waxaa lagu gartaa culimada dadka ay soo saaraan ee dalabada ah nacam ardada ay soo saaraan culimada waa lagu gartaa alxaafid ibnu xajar raximah llahu tacaala taqriidka uu ku sameeyey kitaabka araddul waafirka la yiraahdo ee uu iska leeyahay alxaafid ibnu naasiridiin addimashqi taqriidka ayuu wuxuu ku tilmaamay ibnu taymiya ayuu ka hadlayay yacni sheikhulislaamnimadiisa iyo caalimnimadiisa markaasuu wuxuu yidhi walow lam yakun lishaykhi taqyiddiin min almanaaqibi ila tilmiiduhu shahiir ashaykhu shamsuddiin ibnu qayim aljawsiya saaxibu tasaaniif annaaficati asaa'ira alati intafaca biha almuwaafiqu walmukhaalifu lakana gaayatan fi ddilaalati calaa cadiimi mansilatih waxa uu yidhi haddii aanu ahaan lahayn taqyudiin ibnu taymiya wax kale haddii yacnii manaaqibtiisa iyo ammaantiisu aynan ahaa lahayn ilaa inuu ibnulqayim soo saaray oo waxbaray ibnulqayimkaas oo muwaafiq iyo nin khilaafsaniba oo ka faa'iideysto waa ku filnaa lahayd ama daliilay u noqon lahayd buu yidhi mansilada ibnu taymiya inay weyn tahay oo caalim uu yahay nacam oo sheikhulislaam uu yahay fa kayfa waqad shahida lahu biاltaqadumi fi اlculuumi wاltamayuzi fi lmanduuqi wاlmafhuumi a'imatu casrihi min ashaaficiyati wagayrihim sidee tahay marka buu yidhi haddiiba ay u qireen uu yidhi dadkii a'imada ahaa ee shaaficiya heyrkoodba lahaa waxay u qireen inuu manduuqa iyo mafhuumka riwaaye iyo diraayo labadaba inuu aada u yaqaanay nacam ayay u qireen fadlan can alxanaabilati iska badaa yani xanaabilada iyagu aljawaahir wadurar fi tarjamati sheikh alislaam ibni xajar sakhaawi uu leeyahay juska labaad toddoba boqol soddon iyo labo iyaad ka fiirinaysaa dabcada daar ibn xasmi nacam mualafaadka ibn xajar iyo markuu ka sheekeynayo ayuu taqriidka sidiisa usoo qoray taa waa lagu gartaa marka imaamka ou soo qofka yacni ninka caalimkaa cidda uu soo saaro waa lagu gartaa waxaa kaloo caalimka lagu gartaa sidoo kale mu'alafaadka uu leeyahay nacam ninkii waxaa dhici karto arday badanba inuunan soo saarin laakiin mu'alafaad kutub ayuu ka buuxiyey dhulka caalimnimadiisaa la fahmayaa nacam kutubtaa ayaa lagu garanayaa sida yacni abu daahir assilafi al asbahani ou marku alimaamu alkhataabi uu ka hadlayay ayaa wuxuu ku tilmaamay waxa uu yidhi qofkii dul istaago imaamkaas kutubihiisa wuxuu garanayaa buu yidhi carafa taqadumahu fi lcilmi cilmiga inuu ku hormaray wou garanaa buu yidhi kutubta khataabi ninkii dul istaago oo arko cilmigiisii baa meesha ila ku yaal ma ogtahay ayb taa iyadu marka waa lagu gartaa waxaa kaloo lagu gartaa sidoo kale wahaakadaa yani khaaabi hadda yani abu daahir silafi khataabi buu sidaa u tilmaamay wahaakadaa a'imada macruufka kutubtooda alqaasi wadani mid fog iyo mid dhowba uo ka faa'iideysto zamankanna yani sheekh moxamed naasir iddiin alalbani raximah ullah oo u yahay tusaale oo u yahay maxaa yeele mu'alafaadkiisu aaday u tiro badnaayeen kutub aad u fara badan buu alifay qof dhow iyo qof fog muwaafiq iyo mukhaalif ba uu ka faa'iideysanayo nacam marka shaki shaki kuma jira marka waxay noqonaysaa haddii la yidhaahdo caalim ma aha nin qoraxdii sacab saarayo oo kale maxaa yeele mu'alafaadkaa ka tarjumayo wax kale iskaba dhaaf xagga iska dhig waxyaabaha kale lagu garta waxaa ka mid a inuu ilaahay subxaanahu watacaala dhulka dhexdiisa qabuul inuu siiyo qabuul aqbalitaan dadka ahlucilmiga saalixiinta dadka wan wanaagsan ee muslimiinta in ay aada u jecel yihiin oo qabuul xagga cilmiga yacni qabuul uu ku leeyahay sheikhulislaam ibnu taymiya majmuuc fataawaha ayuu ku tilmaamay qofka caalimka inuu yahay qofka ilaahay qabuul oo dhulka korkiisa oo ku siiyo nacam waxaa kaloo lagu gartaa qofka caalimka ah bishahaadati alculamaai lahu bilcilmi culimadu inay uga marqaati kacaan cilmiga yacnii guud ahaan dadka ahlu cilmiga ah imaam maalik raximahullah ayaa wuxuu sheegay in uunan fariisanin masjidka nebiga tadriis ama uunan u fariisanin ama fatwo xataa ilaa yacni ay uga marqaati kaceen ilaa soddon culimadiisa ah rabiicat ara'yi iyo yaxya bnu saciidin alansaari iyo rag fara badan ilaa ay ugaga marqaati kaceen ayb marka waxaas oo dhan waxyaabaha culimonimada qofka inuu caalim yaha lagu garto weeyaan marka warqad lagu qoray oo bimujarad nin hadda caalima uusan qorin ma lagu qofku caalim ma ku noqonayo ko yacni hadday koox kooxdaada hadday kusoo riixdo adiga ay kusoo hormariso yacni koox caalim laguma noqdo iyadana nacam qofku marka cidda uu jecel yahay kama dhigi karo caalim kow necab yahay uma diidi karo yacni tacaariiftaas unbaa loola laabanaya qofka caalimka qeexitaankaas iyo yacni waxyaabahan calaamadahan baa loola laabanaya nacam ayb amaa dowru ahlilcilmi dadka ahlucilmiga dowrka ay leeyihiin haddaan u gudubno dowrkooda haddaan u gudubno awalan shayga yacni dowrkiisa ama qofka dowrka uu leeyahay waxaa la ogaadaa oo lagu ogaan karaa mararka qaar nafcigiisa sida uu dadka u camimayo dowrulculamaa markaa markaan rabna inaan fahmno yacni waxaan ogaanaynaa marka ugu horreysa waxaan ku ogaanaynaa nafcigooda sida uu bulshada u taabanayo ko cumuumulmanfaca shayga labaad waxay tahay shiddat alxaajati ilayhim baahida loo qabo hadday baahida loo qabaa ay aad u badan tahay de qofkaas dowr buu leeyahay nacam kan saddexaad waxa ay tahay haddii la waayo maxaa dhacayo nuqsaanta iyo sharta imaanayso hadday weyn tahay dowr weynay leeyihiin marka culimmada marka mindaarkaasaan ku feerinaynaa insha allahu tacaala haddii ayaga nafcigooda sida uu caam u yahay oo culummada yacni ummaddan muxamediyada ah hadday culummada yacni joogitaanka ay culummada joogaan faa'iidada iyo nafciga culummada sida u wada gaaraya iyaga dhammaantood dowrkooda waxaa kaloo lagu ogaanayaa baahida loo qabo intay leeg tahay waxaa lagu ogaanayaa haddii iyaga la waayo koonka maxaa ka dhacayo dhulka sideeba u ahaanayaa markaa marka ugu horeysa manfacada culimadu ay leeyihiin waa dhinacyo badan tahay dowrka culimadu dhinaca dowruhum yacni fii tasfiyati iddiin aan soo qaadano ilaa waa dowrka ugu muhiimsan waayo maxaa yeeley dadku sacaadadooda diintay ku xiran tahay haddii diin aan sax ahayn lagu lagu daaliyo waqtigana looga dhammeeyo diin aan jirin oo tii nebi maxamed aan ahayn haddii dadka lagu daaliyo waqti looga dhammeeyaa wax dhib weyn baa soo gaaraya nafciga adiga kugu badan oo aa u baahan tahayna waa in lagu soo hordhigo diin nadiif ah nacam qofka marka diin nadiif ah kusoo hordhigaayo dowr buu leeyahay marka nacam ilaahay subxaanahu watacaala waana dowrka ambiyada ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu yidhi ina ibraahiima kaana ummatan qaanitan lilahi xaniifan walam yakun min almushrikiin ibnu mascuud kaana ummatan wuxuu ku macneeyey walummatu almucallimu lilkhayr waa midka dadka khayrka baraayo ayuu yidhi khayrka ka dadka baro wa hiya fuclatun weeyaan buu yidhi min alictimaam ku dayasho ka qudwa oo kale wa huwa aladii yaqtadii bihi nnaas waa midka ay dadku ku dayanayaan alimaam ibnu lqayim miftaaxu daari sacaada ayuu ku sheegay juska koowaad safxada shan boqol iyo labaatan iyo saddex dadkay khayrka baraan marka la leeyahay khayrku waa inuu saafiyaha tasfiyadooduna xadiidkii horean kusoo sheegno siday uga shaqeeyaan tasfiyat ddiin waxa ay tahay xadiidkii waxaa noo tilmaamayo yaxmilu hada alcilma min kuli khalafin cuduuluhu yanfuuna canhu taxriifa alghaaliin waintixaala almubdiliin wa ta'wiila aljaahiliin kii diinta wax ku daraaya iyagaa yac ka dhahaya nacam oo soo saara ee qaba qabanayo midka yacni ta'wiilka beenta ah ku fasiraayo iyagiibaa qabanayo kan diinta bedelaayo taxriifka lafdi ama macnawi midkau doona ha noqdee culimo unbaa loo hayaa nacam ayb idan marka culimada muhimadda ugu weyn ay dadka u hayaan baaba waxay tahay diintii saxiixa ahayd inay dadka soo gaarsiiyaan haddii lowla allah huma lowlaahum lan darasa diin diinku waa baabi'i lahay nacam diinku wuu baabi'i lahaa muhimaddaasi marka waa muhimmad aad iyo aada u weyn weeyaan nacam dowrkaas marka isaga waa kaasaa islaamka dadku haddaanu saafi u noqonin mujtamac marka nolol ma noolaanayo noloshiisuna qiimo ma yeelanayso islaaxa ummadduna wuxuu ku xiran yahay diin nadiifa inay hesho sida imaam maaligba uu yidhi lan yuslixa aakhira hadihi اlumma ilaa maa aslaxa awalaha ummaddan aakhirkeeda ma hagaajin karo ilaa kuwoodii hore wixii hagaajiyey ma ahane waa in marka la helo ummaddan kuweedii hore waxay ku hagaageen oo nadiifa inaan helno hawshaasna nin jaahila kuuma qaban kara nacam nin jaahila ama mutacaalim ama kuu qaban kara nacam ayb amaa manaaficdooda sidoo kale waxaa ka mid a ummadda maamulka ummadda iyo yacnii ummaddan yacni tarbiyeynteeda iyo maamulkeeda iyo umuuraheeda adduun iyo aakhiro allah subxaanahu watacaala wuxuu ugu talagalay ambiyada in ay maamulaan dadkan walidaalika xadiidkii saxiixeynka ku sugnaa wuxuu ahaa kanat banuu israa'iila tasuusuhum alanbiyaa kulamaa halaka nabiyun khalafahu nabiyun wa inahu laa nabiya bacdii ilaa aakhiri alxadiid reer bani israa'iil waxay ahaayeen arrimahooda ambiyada ayaa maamuli jireen mar kastoo nebi ou dhinta nebi kalaa imaanayay markuu nebi dhinto diinta ay kharibaan oo ay diintooda halleeyaan oo jawrka ou ku bato nebi buu alla soo diraayo nacam nebigaas oo marka ummadda diintii u iftiiminayo marka idan waxaa lagu maamuli jiray reer bani israa'iil diin baa lagu waday nacam ambiyada ayaana yacni maamulkooda iyo tadbiirkooda ka shaqaynaysay xaafid ibnu xajar fatxulbaariga xadiidka raqamkiisu uu yahay saddex kun afar boqol konton iyo shan markuu sharxaayo waa xadiidkani waxa uu yidhi annahum kaanuu idaa idaa dahara fiihim fasaadun fasaad haddii uu kasoo daahiro bacatha allahu lahum nebiyan ilaahay nebi buu usoo diraa yuqiimu lahum amrahum arrimahooda u toosiyo wayuziilu maa gayaruu can axkaami tawraa wixii ay axkaamtii towreed ka bedeleenna zuuliyo wa fiihi ishaaratun xadiidka waxaa ku sugan buu yidhi ilaa annahu laa budda lilraciyati min qaa'imin biumuurihaa dadka shacabka ah ee muslimiinta waxaa qasab ah qof arrinkooda maamulo inay leeyihiin baa qasab ah yaxmiluhaa calaa dariiqi alxasana oo dariiq hagaagsan ku qaado wa yunsifu almadluuma min aldaalim ninka madluumka ana ee laga gardaran yahay uga gargaaro midka gar midka gardaran idan shu-uunta dadka muslimiinta ah inay maamulaan ilaahay subxaana watacaala ambiyadiiba usoo diri jiray shaqada marka dowrka ambiyada wuxuu ahaa dadka inay dhexdhay maamulaan daalimku inay qabtaan madluumka ay ka qabtaan inay ummaddu yacni diinta ay bedeleen iyo waxyaabaha ay qaldeen inay toosiyaan shaqadaasa ambiyadu lahayd nebigu wuxuu yidhi nebi aniga iga dambeeyaa ma jiraayo marka nebiga muhimadda yaa ka qaadayna culimadaa ka xambaareen alculamaau warathatu alambiyaa iyagay tahay marka dadka maadaama ay qasab tahay ummaddan wax maamulo inay yeelato ahlu cilmigaa ku owleysan marka laba unbay marka mid noqonaysaa haddii ahlu cilmigii gacanta u qabtaan ay usha u qabtaan way toosayaan ummadda haddii ahlu cilmi aynan u qabanin gacanta ee dad caamaha wax lamida ay qabtaan laakiin ahlu cilmiga taladooda ay ku socdaanna oo talada ahlu cilmiga lagu socdana ummadda waad toosaysaa nacam laakiin marka siyaasadu ou yacni maamulkeeda ou qabto dadka kuwa ugu liito dadka kuwa yacni ugu cilmiga yar cilmiga marka aan leeyahay kama wado cilmigan yacni maadiga keliya kama wada nacam yacnii qof aan diin aqoon u lahayn marka uu ummadda kii ugu sharta badnaa u hormaro waxaana haysto kale unbaa ku dhacaya nacam waxa caalamulislaami ka taagan yaa ku dhacaya ummadda nacam ayb walidaalika namaadij fara badan iyo amhilooyin fara badan oo culimmadu ay kula taliyeen dadkii madaxda ahaa nimankii khayrka lahaa ee madaxda ahaana markay qaateen taladaas lagu liibaanay ama ha noqoto siyaasad dibad ah ama ha noqoto mid guda ah nacam marka musalaxa siyaasadda hadda xasaasiyad gaara in laga sii qaada ma aha nacam wax kale maana waa un tadbiir maamul un weeyaan maamulkana waxaa ahal u ah ciddii marka ummaddan sida xaafidkuba uu tilmaamayo laabudda lilraciyati min qaa'imin biumuuriha yaxmiluhaa cala adariiqi alxasana qofkii ku xambaari karo yaa muhim u ah nacam nebigu sala allahu alayh waali wasalama saasuu marka uu tilmaamay marka dadka ahlu cilmiga marka inay ka qaadayaan oo dadka haddii marka sufahadu ay yacni wax noqdaan fasaadka dhulka iyo ayuu ayuu ka ayuu ayuu ka muuqanayaa alimaam ibnu lqayim raximahullah miftaaxu daari sacaada juska koowaad laba boqol sagaashan iyo lix safxada ilaa laba boqol sagaashan iyo toddobo baahida cilmiga ama dadkiisa loo qabo ka hadlo waxa uu yidhi fa ina alcilma xaakimun calaa dalika kullihi waxaasoo dhan cilmigaa xukumo fa idaa xakama alcilmu inqadaca anisaacu cilmigu hadduu wax kala saaro nisaaca iyo dooddu waa go-aysaa wa wajaba alitibaacu in la raaco ayaa waajibaysa cilmiga wa huwa alxaakimu cilmiga waa midka xukumo cala almamaaliki boqorada wasiyaasaati siyaasadaha waalamwaali maalka waalaqlaami iyo qalmaanta wax qoraysa nacam intaasba waa inuu cilmiga xukumo waay nacam cilmiga sharciga inuu xukumo weeyaan boqorada siyaasadaha maalka qalimada waxaasoo dhan fa mulkun laa yata'ayadu bicilmin mulki aan cilmi ku xoogeysnayn laa yaquumu ma istaagi karo si saxa uma istaagi karo wa sayfun bilaa cilmin nin seef iska watoon cilmi lahayn wuxuu u wata aan garanayninna mikhraaqu laacibin nacam waa qof yacnii nin iska ciyaaraya yacnii wax wax jeexitaankiisa iyo wax jaraaxayntiisa iyo wax baabi'intiisa un weeyaan nacam wa qalamun bilaa cilmin xarakatu caabithin qalin aan cilmi ku dhisnaynna waa dhaqdhaqaaq oo qof ciyaaraya dhaqdhaqaaqiisoo kale weeyaan waalcilmu musallitun xaakimun calaa dalika kullihi cilmiguna waa midka ku diran waxaasoo dhan marka qalinku waa inuu cilmi culimo inay haystaan ayuu ku fiican yahay siyaasadu inay culimo yacnii nusxigeed ama ay gacanta u haayaanay ku fiican tahay mamaaligta iyo yacni boqoradu inay culimo dhegaystaanay ku fiican yihiin hadayna intaa yeelin waa u dhamaatay nacam dowrka marka culimada waxaa ka mid a sidoo kale inay yihiin marjica iyo meesha dadku la amray inay u laabtaan iyaga lowlaa haddaynan dowr lahaa lahayn ilaahay ma dhaheen culimada u laabta nacam khaasatan arrimaha yacnii ku saabsan amniga heshiiska arrimaha dagaalka ku saabsan khaasatan ilaahi subxaanah wa tacaala wuxuu leeyahay waإida jaaءahum amru min alamni aw alkhawfi adaacuu bih walow raduuhu ilى arasuuli wailaa uli اlamri minhum lacalimahu aladiina yastanbituunahu minhum haddii uu yimaado arrin ku saabsan amniga iyo cabsida adaacuu bihi munaafiqiintu way iska naadinayaan nacam yani wax amni iyo khowf ku saabsan qof kasta inuu ka hadla ma aha nacam walow raduuhu ila rasuuli hadday rasuulka u celi lahaayeen wa ilaa uli lamri minhum ulilamriga marka waxaa weya dadka ahlu cilmiga ah iyagaa garan karo waxa lagala dhexbixi karo inta ay tahay dadka in loo sheego inta ay tahay dadka in laga qariyo iyagaa garan kara nacam hadda nin walba waxaa weeyaan gacantaa u taagan nacam mid kastoo naga mida wuxuu rabaa wax kasta inuu ka hadlo nacam ayb siyaasad daakhiliya siyaasad khaarijiya diin laftirkeeda wax walba in yacni gacantay u taagan tahay nacam qofku hadda wuxuu noqonaa ma shay maalaa yacni inuu dhex gala marka nacam maxaa yeeley maalaa yacni buu adiga kaa noqonaa waxaan dadka yacni danta ay ugu jirto in xaggaa loo celiyo weeyaan haddii marka sida alla uu faraayo la yeelo dadku way ku dheefsanayaan waana ku intifaacayaan culimaduna ay sida daacadda ah ee alla uu waajibka ugaga yeelay hadday u gutaan dowrkoodaas dadku marka waxaa weeyaan labada xaaladba way faa'iidayaan nacam walihaada saa darteed ahlu cilmiga cadowga bannaanka iyo cadowga gudaha labadaba yacni waxaa weeyaan sida ugu fiican bay uga hortegi jireen oo dowrkooda culimada waa muuqa jiray taas oo kale sheikhulislaam ibnu teymiya waa macruuf dowrka u lahaa alimaam alciz bnu cabdisalaam dowrkiisu saas oo kale u ahaa mawaaqifta alciz bnu cabdisalaam sheikhulislaam marar badan baan ka hadalnay alciz bnu cabdisalaam haddaan mawaaqif dhowra ka soo qaadano waxaa weeyaan mawaaqiftiisa waxaa ka mid a suldaankii waqtigiisii jiray markii uu la tashtay waqcadii tataarta uu kala tashtay cayn jaaluud la dhihi jiray maalka markuu ka dhammaaday isagiiba u yimid markaasuu la tashtay waxa uu yidhi cadowgii waa kana maxaan ku samaynaa aad buu yidhi waa in lala dagaalaa buu yidhi cadowgan soo hujuumayo diyaari almisriya markaasaa waxa uu yidhi maal ma haysan uu yidhi nacam baytulmaalkii xoolo waa ka dhammaadeen sideen yeelnaa markaasuu naseexo fiican buu siiyey naseexo fiican haddii maal uu ka dhammaaday buu yidhi ee dadka ma ka qaadi karaa buu yidhi tujaarta wax ma ka amaahan karaa ee ma ka daynsan karaa canshuur dadka ma ka qaadi karaa si bal waxaan aan ugu difaacno markaasuu wuxuu yidhi waa ka qaadi kartaa laakiin marka hore adiga midkaaga kan adiga gurigaaga yaallo wasiiradaada maalkay haystaan soo dhammay buu yidhi nacam kulligiis wada keen baytulmaalka keen ku dar dadka markaa haddaa wax uga baahata ka qaado laakiin in dadka aad ka qaadda adigiina aada qasri ku jirto ma soconaysa buu yidhi nacam ayb sidii uu kula teliyey ayuu yeelay waana ka guulaysteen nimankii marka ee tataarta sayfuddiin quds qutus wuu ka guulaystay tataarta nacam dagaalkaas istishaarada yacni istishaaraad fara badan oo alimaam ciz bin cabdisalaam uu la sameeyey darteed amaa calaaqaadka daakhiliga ah yacni sida ay u cilaaji jireen culimada alciz bin cabdisalaam mowqifkiisa ah haddaan ka soo qaadano umaradii ayuubiyiinta iyagoo ishaysto waaqic yacni wuxuu ku soo aaday sheekhu ay ishaystaan umaradii ayuubiyiinta niman walaalo oo ninba meel ka taliyo ah iyagiibaa isku dirnaa marka cadow isku ahayo isnecbaa sidaa darteed wuxuu ka shaqeeyey alcizu binu cabdisalaam inuu isu keeno iyaga dhexdooda meligii ugu fiicnaabuu wuxuu yidhi war ninkaas walaalkaa alle heshii cadowgiibaa meeshaan taagan buu yidhi waxa aad awood hayso cadowga ku bixi buu yidhi ninkaana la heshii u tanaasul buu yidhi xataa isaga nacam waa heshiis buu ka dhex sameeyey wou aqbalay marka wanaag baa marka ummadda uga xasilay meeshaas ahlucilmiga marka ummadda islaaxint dadka yacni muslimiinta dhexdooda inay islaax ka sameeyaan si cadowga ay ugu midoobaan aaday daruuri u tahay nacam ayb aada iyo aad waa waajib laga rabo wa hadday ka tagaan sidaada dhacaysaba ummaddiina fasaad iyo dhibaato ay ku dhacdo waxaa weeyaan isaga lafti ayaga laftirkooda dhibka waa taabanaya marka dambe nacam oo cid yacni dhibka uu deynayo ma jiraayo marka siyaasadii daakhiliga waxay ku dhisan tahay amniga in la faafiyo munkaraadka in la reebo dadka muslimiinta la heshiisiiyo ayay ku dhisan tahay aaday ugu dadaali jireen waxaa ka mid a dowrkiisa yacni daakhilka uu ka sameeyey cizu binu cabdisalaam sida subkii dabaqaadka uu ku warinayo in uu amiirka macruufkau fari jiray munkarkana waa ka reebi jiray waxyaabaha yacni uu aada ugu dhiirigeli jiray waxya cuquubaadka iyo tasalludu acdaa macaasidaa keento sida aan ognahay macaasidii marka waa reebi jiray oo waaqaco waxaa dhacday maalin ciid ah isagoo boqorkii loo safan yahay oo umaradii ka hooseysayna ay aada u weyneynayaan dhulka dhudhunkanayaan oo ayaa imaamkii uu yimid markaasu wuxuu yidhi war ilaahay ka cabso oo maxaa yacni haddii ilaahay uu ku yiraahdo idaa qaala laka alam ubawi laka mulka misra war boqortooyadii masar sow adiga kuma siinin humma tubiixu alkhumuur khamriga miyaad bannaynaysaa marka nacam hadduu ilaahay ku dhaho anoo mulkiga masar ku siiyey miyaad khamriga bannaysay markaasuu wuxuu yidhi hal jaraa haada boqorkii wuxuu yidhi oo taas miyaa dhacday fa qaala shaykhu nacam waa jirtaa buu yidhi alxaanatu alfulaaniya tubaacu fiiha alkhumuur dukaankaas khamrigaa lagu iibiyaa buu yidhi meeshaas oo lagu cabaa iyo wagayriha min almunkaraat baa lagu sameeyaa wa anta tataqallabu fii nicmati hadihi almamlaka mamlakadaana isaga raaxaysanay buu yidhi adigana iyo boqortooyadan iyo nicmadan sheekhii marka wuxuu bilaabay inuu aada ugu dhawaaqo marka uu aada codka ugu dheereeyo casaakirtiina waa kor taagan yihiin markaasaa waxa uu yidhi faqaala suldaanu suldaankiiba wuxuu yidhi yaa sayidii yani haddii dadka madaxda xaqa loo sheego inta loo galo sidai sharciga ahayd loogu naseexeeyo iyaga laftirkooda culimada waa ka heebeysanayeen naam laakiin nin aan yacni haddii aan xaqii la gudanin wax loo sheegin waa ku dhiiranayeen markaasaa waxa uu yidhi alcizu bin cabdi faqaala suldaanu yaa sayidii haadaa ana maa camiltu waxaan aniga ma samayni buu yidhi haadaa min zamaani abi aabbahay waqtigiisaa la samay jiray buu yidhi oy furnayd uu yidhi meesha ambahashan markaasuu sheekhu waxau yidhi anta min aladiina yaquuluuna inaa wajadnaa aaba'anaa calaa umma adiga waxaa tahay buu yidhi kuwa dhahayo aabbayaalkeen ayaan ka soo gaarnay ayagoo diin ku taagan suldaankii markiiba wareegtou soo saaray hala baabi'iye buu yidhi nacam munkaraadkiina saasay uga qeyb qaada jireen zuulintooda yacnii wasiilada ugu saxsanna waa u mari jireen waxaa laga yaabaa cawaadif in lagu tilmaamo waxaasoo kale hadda caadifo ma ahan imaamu nawowi kadalika dadka madaxda waa u naseexey jiray waa u sheegi jiray macruufka munkarka waa ka reebi jiray yacni waa kala duwan tahay cawaadif khaali oo cilmi ka khaaliya iyo mid yacnii la soco oo cilmi ou la socdo nacam saxaabaduna saasay ahaayeen caa-id ibnu camrin waa kii usoo galay cubaydillah ibni ziyaad ee yidhi ey bunaya ina shara ricaa'i alxutama wiilkaygiiyo dadka madaxda kuwa dadka burburiyaa ugu xun iyaaka an takuuna minhum iska ilaali inaad ka mid noqoto waa kii marka uu yidhi aamus buu yidhi innamaa anta min nukhaalati asxaabi moxamed calaa kullin waxyaabahaas oo dhan baa marka ayuu tilmaamay kadalika imaamu nawowina sidaabuu ahaa wamin dawrihim dawrkooda waxaa ka mid a marka qofku markuu munkarka zuulinaayo macruufka faraayo dadka heshiisiinaayo siyaasadii daakhiligiibuu ka shaqaynayaa nacam marka uu cadowgii habkii loo difaa habkii laysaga difaaci lahay markuu ka hadlaayana siyaasadii khaarijiga iyo heshiisyada iyo sida sharcigu ka bannaan markuu ka talinayana oo ka tala bixinayana tii waxaa weeyaan dowrkaas buu gudanayaa nacam dowrkooda waxaa ka mid a dadka muslimiinta baahida ay qabaan waa la dareemi jireen nacam baahida ay qabaan way la dareemi jireen alqa yacni cizb taajudiini subki dabaqaatu shaaficiyati alkubraa wuxuu kusoo saaray waxa uu yidhi xaka alqaadi badrudiin ibnu jamaaca ayaa wuxuu sheegay ana shaykha lamaa kaana bidimashqa sheekhu markii uu dimashq ku sugnaa waqaca maratan khalaa-un kabiir sicir barar weyn baa dhacay ayaa dhacay xataa waxa uu yidhi marka saarat ilbasaatiinu tubaacu bithamani alqaliil ilaa beeraha waaweyn lacag yar dadka isaga iibiyaan qofkii beer weyn leh lacag yar uu ku iibinaya si bal abaartaas uu uga baxo faacdathu zawjatuhu masaaqan lahaa xaaskiisii baa waxay siisay xoogaha waxay isku qurqurxin jirtay ay haysatay bay u dhiibtay wa qaalat markaase waxay tidhi ishtarii lanaa bihi bustaanan beer noogu soo iibi bay tiri orodoo tan beer noogu soo gad ayb markaasuu waxuu yidhi qaala nacam waa yahay buu yidhi hay fa akhada dalika almasaaq wuxuu qaaday baalkaas daabka iyo waxaa isku qurxinaysay wa baacahu waa iibiyey wa tasadaqa bithamanihi lacagtiisii waa sadaqeeyey nacam fa qaalat haweentii baa waxay ku tiri yaa sayidii ishtarayta lanaa ma noo soo iibisay qaala nacam buu yidhi haah bustaanan fi ljanna beer jannaan soo iibiyey buu yidhi nacam inii wajadtu nnaasa fii shiddatin fatasadaqtu bithamanihi dadkoo shidda iyo dhib ku jiraan arkay qiimihiisii waa sadaqeeyey buu yidhi fa qaalat lahu jazaaka allahu khayran iyadana waxay ku tiri waxay ku tiri jazaaka allahu khayran ayay ku tiri nacam marka yacni iyadana de qof saalixadu aada u wanaagsan bay ahayd dabcan nacam waxaa dhici jirtay marka aanu faqiir buu ahaa sheekhu markuusan waxba haysanin go-a kore ee uu wato ayuu jeexi jiray markaasuu miskiinka siin jiray jeex jeex ayuu ka sii jiray nacam marka dadka muslimiinta waaqica ay ku jiraan in loo xanuunsado oo hadday baahi majaaca faaftay ay jirto sicir barar haddii uu jiro oo kale dhib cadow dadkii ku salladan oo kale uu jiro dee qofka caalimka inuu la xanuunsado dadka nacam siyaasad ma aha arrintaa qalad ah nacam ayb wixii dhammaa hadda waxay iska noqdeen yacnii waxaa wixii dhammaa siyaasad jaa-ira loo yacni ayaa ayaa laga dhigay nacam yani qofku waa dhici kartaa mas'ala min almasaa'il shaki inuu ka galo laakiin waxaa shaki ka gelaya dadka muslimiinta inuu kaalmeeyo ma shaki inay ka gasha ma aha nacam taasoo kale marka waxaa laga rabaa qofku inuu cala alaqali la xanuunsado markaa dadkaas muslimiinta waa dowr culummadu ay lahaayeen weeyaan tarjamada marka ciz bin cabdisalaam buu ku sheegay kitaabka dabaqaat alkubraa ee culamada shaaficiyada ugu tarjamo ayb umuuraha yacni ama adwaartooda xataa xayawaankay taabanaysaa culimada sida xadiidkii oo ahaa ina alcaalima layastakfiru lahu man fi samaawaati waman fi lardi caalimka waxaa u dembi dhaaf dalbo dhulka iyo cirka waxa ku dhex jiro xata alxiitaanu fi lmaa wa xata anamlatu fii juxriha xataa quraanshada godkeeda ku jirto alimaam ibnu lqayim waxa uu yidhi caalimku mar hadduu ka shaqaynayo masaalixda ummadda oo u naseexaynayo khalqigao dhan marka waa u ducaynayaan sida malaa'igtuba ay ugu jirto nusxu nusxiga khalqiga ay u naseexaynayso ilaa markii dambe uu yidhi waxata anamlatu fii juxrihaa faqiila sababu hada listikfaari waxaa la yidhi buu yidhi ana alcaalima yucallimu alkhalqa muraacaata hadihi alxayawaanaat xayawaanku muxuu ugu dembi dhaaf dalbaa caalimka maxaa yeeley waxau yidhi khalqigu ayuu wuxuu baraa caalimku xayawaanku xaqa ay leeyihiin wa yucarifuhum maa yaxilu minha wamaa yaxrum waxa xaaraam noqonaya iyo wax xalaal noqonaya ayuu aqoonsiinaya ou barayaa wa yucarifuhum kayfiyata tanaawulihaa wa istikdaamiha wa rukuubiha waalintifaaci bihaa habka loogu intifaacsadana isaga ayaa baraayo wa kayfiyata dabxihaa habka loo gowraco calaa axsani alwujuuh wa arfaqiha bilxayawaan waalcaalimu ashfaqu nnaasi cala alxayawaani wa aqwamuhum bibayaani maa khuliqa lahu caalimku waa midka ugu naxariista badan xayawaanka xayawaan yaa u naxariista caalima u naxariisan kara nacam waxaan qolooyinkan ayagu xuquuqulxayawaanaadka sheeganayo waxaa laga yaaba waxooda xikmad maba ku dhisnaba ila cilmi kuma dhisna moogta waxooda marka imaa guluwi waa imaa tafriid ayay noqonaysaa xaajadooda marka waa aad bay u weyn tahay amaa ugu dambayntii baahida culimada loo qabo waxay daahiraysaa marka la waayo marka la waayo maxaa caalamka ka dhacaya fasaad oo dhan axaadiidta rasuulka marka aan ku gebagabeynaya marka saxiixeynka min xadiid cabdillahi bn camr bn alcaas rasuulka sala allahu alayh wali wasalam wuxuu yidhi in allaha laa yaqbidu alcilma intizaacan yanzicuhu min suduuri alcibaad ilaahay cilmiga ma qaado siibid uu ka siibaayo addoommada quluubtooda walaakin biqabdi alculamaa laakiin culimada qaadida ou qaadayo ama dhimashada ay dhimanayaan ayuu ku qaadaya cilmiga xataa idaa lam yabqa caalimun caalim haddaanu harin ittakhada annaasu ru'uusan juhaalan dadku waxay samaysanayaan niman madax diineed madax diineed jaahiliin ah markaasay fasu'iluu waxbaa la su-aalayaa faaftow bigayri cilmin fadalluu wa adalluu cilmi la-aan bay dadka u jawaabayaan waa baadiyoobayaan dadkana way baadiyeynayaan nacam fasaadka caalamku marka muxuu ka dhacaa min tar'iisi aljahala dadka jaahiliinta oo mansib fadwo loo dhiibo mansab diini ah hadda waxaa laga hadlaa xaafidku wuxuu leeyahay waxaa xadiidkan laga qaadanaya fadwadu inay tahay ri'aasada dhabta ah maxaa yeeley boqor dadku wuxuu ku jamciyaa xabsi iyo guulguulid iyo ul ayuu ku jamciyaa dadka laakiin ninka caalimkaa dadka quluubtooda haystaa nin marka jaahila hadduu dadka quluubtooda qabsado waa u dhammaatay ummaddaas marka nacam soo ma garanin waxaa kaloo sidoo kale kutusaayo xadiidkaasna bukhaariga ku sugnaa min xadiidi anas waxa uu yidhi ina min ashraadi saacati an yurfaca alcilmu calaamadaha saacadda waxaa ka mid ah cilmiga in la qaado wayahbuta aljahlu jahligu uu sugnaado wayushraba alkhamru khamrada la cabo watadharu zina zinadu ay daahirto nacam an yurfaca alcilmu wayahbuta aljahlu wayushraba alkhamru watadhar azina zinadu marka ay daahirto khamriga la cabo calaamadahan oo dhan waxay leeyihin culamada waxaa u asal oo laga bilaabay cilmiga marka la qaado marka cilmiga la qaadaa waxaanu ay imaadaan xadiidkii kaleo saxiixaasna ku sugnaa wuxuu ahaa min ashraadi saacati an yaqila alcilmu calaamadaha saacadda waxaa ka mida cilmigu inuu yaraado wayadhar azina zinadu ay daahirto wa takhuru nnisaa haweenkuna wa takhura annisaa haweentuna ay haweenkuna ay bataan wayaqila arijaal ragguna ay yaraadaan ilaa xataa yakuuna likhamsiina imra'a alqayimu alwaaxid konton nin konton haween ilaa yacni hal nin uu yacni arrimo qayimkooda ou noqdo midka iyaga arrimahooda maamulayo culamada qaar waxay ku macneeyaan buu yidhi ibnu xajar cilmiga inta yaraado ayaa la arkayaa umarada qaarkood konton naag inay guursadaan nacam min asbaabi yacni rafci cilmigay ka mid tahay waana la arkay buu leeyahay xaafidku umaraa u turkumaanka lagu arkay nacam ayb hadda kuwadda diin sheeganayo waxaabad arkaysaa laga yaaba inay sagaal iyo ka badan iska qadaanba nacam shaydaanku waa ku farxaa culimada dhimashadooda ahar ibnu cumar laga wariyaa jiro miftaax daari sacaadaha juska koowaad laba boqol lixdan iyo sideed ilaa laba boqol lixdan iyo sagaal waxuuna ku cileeyey ibnuulqayim raximahullah waxa uu yidhi fa ina alcaalima caalimku yufsidu cala ashaydaani shaydaanku wuxuu ka fasaadinayaa maa yascaa fiihi waxa uu ka shaqaynayo u socdo wayahdimu wuxuu duminayaa maa yabniihi wuxuu shaydaanku dhiso fakulamaa araada ixyaa'a bidcatin mar kastoo uu raboodo inuu bidco la nooleeyo wa imaatata sunnatin sunno in la dilo markuu allaalo uu sidaa raboodo xaala alcaalimu baynahu wa bayna daalika caalimkii baa isaga iyo taa kala dhexgelayo oo dadka dhahay wartan waa bidco wartan waa sunno marka waa necab yahay nin caalima marku dhinto wou ku farxayaa shaydaanku ayb ibnu alimaamu dahabi siyarka wuxuu kusoo saaray tarjamada bukhaari yaxya bnu jacfar baa wuxuu yidhi low qadartu haddaan awoodi lahaa an asiida fii cumri moxamed ibni ismaaciil imaamu lbukhaari cumrigiisa inaan u kordhiyo min cumri aan cumrigeyga kaga kordhiyo intii aniga aan lahaa haddaan intaan qeyb soo qaada asaga ugu dari lahaa haddaan taa awoodi lahaa buu yidhi waala facaltu waa samayn lahaa fa ina mowtii maxaa yeele aniga geerideyduu yidhi yakuunu mowta rajulin waaxid geerideydu anigu waxay ahaanaysaa nin geeridiisa un bis wa mowtuhu isaga geeridiisa bukhaarina dihaabu lcilmi cilmiga dhanaa ku tegaya buu yidhi nacam saasay marka culimadii hore u yaqaaneen oy u ogaayeen dowrka ay ku lahaayeen ahlu cilmiga bulshada ay ku lahaayeen annaguna waxaa laga yaabaa boqolaal maah maah in inta laga sameeyo culimo un si un wax looga sheeg sheego ma fiicna waxyaabahaasoo dhan culimada marka dowrkooda in la ogaado oo yacnii ninka caamiga uu ogaado umaradu ay ogaadaan yacni ummaddu markay sidaa gartaan culimaduna mas-uuliyaddooda ay gutaan nacam ahlu cilmigu maku ijmaacayaan qalad dabcan nacam laakiin mas-uuliyadda saaran hadday gudan waayaan ayaguna diinku waa fasaadayaa nacam oo cabdullahi ibnu mubaarak hadalkiisi wuxuu ahaa hal afsada diina ila almuluuk diintu ma waxaa fasaadiyey cidaan ahayn boqorada ma ahane wa axbaaru suu iyo culimo xunxun culummadu hadday mas-uuliyaddooda ka tagaan waxay noqonayaan culimo xunxun ay noqonayaan nacam hadday dowrkooda gutaan dadkuna ay culimada ka dambeeyaan ummaddaasi waxaa weeyaan tawfiiq iyo khayr iyo wanaag ayaa ilaahay subxaanahu watacaala uu siinayaa marka mowduucan mowduuc aad u ballaaran weeyaan jawaanibtiisana aan lasoo dhammay karin in sha allahu tacaala intaan ayaan ku gebagabaynayaa wabillaahi tawfiiq wsala allahu wslama calaa nabiyina muxamed wعlى آlih وصaxbih وsلم